wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa tobabar kor loogu qaadayo xirfadda shaqaalaha isbitaalka degmada ceeldheer u qabatay si loo dardargeliyo tallaalka ka hortagga oofareedka iyo jadeecada waxaa ka soo qayb galay furitaanka tobabarka mas-uuliye ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug maamulka degmada ceeldheer iyo bahda caafimaadka cabdulaahi cismaan xasan agaasimaha isbitaalka degmada ceeldheer islamarkaana ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa ka warramay muhiimadda tobabarka
tababarkan quruxda badanneh oo loogu talagalay in loo qabto shaqaalaha caafimaadka iyo bahda caafimaadka degmada ceeldheer maantay waa maalin guud ahaan galmudug oo dhan laga qabahayo tababarrada ku saabsan barnaamijka talaalka oo la yidhaha b c v iyo mislis insha allahu tacaala tababarka wuxuu noogu furmi doonaa si habsami leh waxaan ku baran doonnaa insha allahu tacaala noocyada kala duwan oo labada tallaaloo la qaban doono mid waxaa la yidhaahdaa tallaalkan la yidhaahdo b c v waa tallaal cusub oo loogu talagalay in la siiyo cunuga shanta sano ka yar kaas oo looga hortegaayo waxaa la yidhaahdo oofureynka ama nemoniyada ama qaarjeexba qofqofan sida u taqaano marka waxaan rabnaa insha allahu tababarkan inaan wax badan ka faa'iidno waxaan rabnaa inaan bulshada wax gaarsiino waxaan aan gaarsiinaya ay naqdaan waxaan cilmi u leenahay tababarka waa noo furan yahay insha allahu tacaala tobabarkan ayaa kaalin weyn ka qaadanaya sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda shaqaalaha isbitaalka degmada ceeldheer